xadiid baa jira la leeyahay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi ama bukhaari baa wariye man asbaxa junuban falaa sawma lah qofka waa berisay isagoo junuba soom uma sugnaanin waxay dhahen waa qofka camaliyadda xilligaa qabanaya ee ma aha yacni kaa janaabada qabay waxaa la sunneeyaa inuu iska ilaaliyo xijaamada toobinka iyo isarsarsaridda iyo inuu iska ilaaliyo ayaa la sunneeyaa maxaa yeelay arrinkaasi wuu daciifinayaa qofka dhunkashadana inuu iska ilaaliyo ayaa iyaduna wanaagsanoo way noo soo horamartay cuntada dadhaminteeda inuu iska ilaaliyo misen dadhaminteedu waa maxay masalan dee dumarku markay wax karinayaan oo kale carabka waa lagu dhadhamin karaa in xataa cuntada midax ay leedahay iyo in kale adoon waxba ka liqin baad carabka ku garan kartaa yani dawqu waa caynkaa cuntada dhadhaminteeda yani si aanay wax ugu siibanin alkii isnaguna waa calaalintii oo haddii uu xalaaliyo siiba yani waxyaalaha canjada iyo waxa dee haddii wixii liqana waa furaya haddii kale uu tufadaasuuna iyadana wuu haraadaya wa an yaquula cinda fitrihi markuu afuraya inuu yidhaahdo ayaa wanaagsan allaahuma laka sumtu ilaahw adiga oo keliya un baan kuu samay wacalaa risqika aftartu risqaagana waan ku afuray wa an yukfira sadaqa inuu sadaqada badsado ayaa sunna ah wa tilaawata alqur'aani iyo qur'aanka akhrisashadiisa fii ramadaan ramadaan dhexdeeda wa an yactakifa inuu ictikaafo ayaa la suneeyey laa siyama siiba fi lcashri alawaakhiri minhu tobanka dambe ee bisha ka ahaaday waxau leeyahay sheekhu waxa wanaagsanoo sunna markuu qofku afurayo inuu yidhaahdo ilaahay ow adiga ayuun baan kuu soomay risqigaaga ayaanan ku afuray abu daa'uud baa isagoo mursala wariyey waxa kale oo la wariyey in rasuulku sala allahu alay slam odhan jiray allahuma dahaba adamaw wabtallat alcuruq wahabata alajru in sha allahu tacaala ilaahu oonkii waa tegey xubnay waa qoyeen ajrina waa sugnaaday haddii alla doono waxaa kaloo wanaagsan bay yidhahdeen qofka ilaahay uu u fudaydiyey inuu afuriyo cid sooman ayaa wanaagsan walow xataa hadduu wax kala waayo cashiye wax kaloo siiyo biyo hadduu ku afuriyo yacni waa wax weyn weeye waxa kale iska daaya rubca qofka soo qaatee saddex afar qof ay la dhadhamiyaan waa wax weyn leanno saxaabada ayaa waxay yidhaahdeen rasuulka ayay ku yidhaahdeen sidaa la wariyey rasuul allahu mid dhammaantaya dee waxaanu qof sooman ku afurino ma helayno intuu rasuulku sala allahu alay slam yidhi qofka afuriyo qof sooman ajri qof sooman buu leeyahay qofkaas sooman ajrigiisana waxba laga nusqamin maayo ayay yidhahdeen dhammaantayo dee ma karayno inaanu qof afurino wuxuu rasuulku sala allahu alay slam yidhi ajriga waxa alla siinaya qofka qof sooman xaba timira ku afuriya ama yarobiya ama waxoogay caanaa ka uga sii badiyana isna waa ka sii waa xag jira wa an yukfira sadaqa sadaqada inuu badsada ayaa la sunneeyaa liannahu rasuulku sala allahu alay wasalam waxa la weydiiyey sadaqota ugu fadli badan sadaqa fii ramadaan buu yihi xadiis tirmidi warinayo xasanaadkana ramadaanta dhexdeeda waa la laban laabaa tilaawata alqur'aan inuu ayadan ramadaan dhexdeeda badsado ayaa ayana la sunneeyaa lianna waa bishii qur'aanka la soo dejiyey rasuulkana jibriil baa u iman jiray oo la akhriyi jiray waxaa kaloo la sunneeya inuu ictikaafo qofku masaajidda maxaa yeelay inuu masaajidda ictikaafku uga soo guuro intaa ramadaanta yacni taas ayaa u dhow in nafdiisii ay ka dhowrsoonaato wixii loo diiday iyo inay la timaado wixii wanaagga ahaa siiba wuxuu idhi tobanka dambe si laylatulqadriga dee qofka uula kulma rasuulkana sala allahu alay wasalam kaana yajtahid fi lcashri alawaakhiri maa la yajtahidu fii kayri wuxuu ugu dadaali jiray cibaadada tobanka dambe si aan inta kale ugu dadaalin ugu dadaali jiray laylaة اlqadri na rasuulku sala اla alay slam wuxuu yihi ka daya oo ka baadha tobanka dambe siiba yani witriga tilooyinka isdheer koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddoba iyo labaatanka faslun fii shuruudi wujuubi soomi ramadaan soomka ramadaan waajibitaankiisa shuruuddiisa ayuu ufasiriyey yani shuruuddii wujuubkiisa shuruudda aynu ka soo hadnay shuruuddu sixa bay ahayd tanna waa shuruud lwujuub yani waanay isa soo geli karaan shardu wujuubi sawmi ramadaana ramadaan soomkeeda waajibitaankiisa shardigiisu waxa weeye alcaqlu caqli wاlbuluuqu qaangaad waidaaqatuhu iyo inuu karo wa yu'maru bihi sabiyu lisabcin toddoba ayaa lagu faray idaa taaqa marka uu awoodo waxa u leeyahay sheekhu shuruudda uu soomku ku waajibayaa waxa weeye islaamnimadii baa ka mid a aynu soo tilmaanay caqli iyo qaangaar baa ka mid a sidii salaada oo kale qof aan caqlilahayn ama qaangaad aan ahayn ku waajibi maayo sida aan ugaba ansaxaynin haddii aan mumayis aanu ilmuhu ahayn markaa shuruudu sixa iyo shuruud lwujuub yani waxaad arkaysaa farqiga udhaxeeya qof waxaad arkay ay ka ansaxayo laakiin aan waajib ku ahayn haddii la ydhaha kama ansaxayabana kuma waajibayo weeye iminka majnuunka oo kale dee kama ansaxayo waxaana imanaya markaa inaanu ku waajibin markaa caqli iyo qaangaad iyo islaamnimadii waidaaqatuhu waa inuu soomka karayaa waa inuu karayaa kii aan karaynin ayaa ka baxay ee gaboobay oo kale sixa iyo fayoobi ayaa iyana la shardiyaa kii xanuunsan ayaa ka baxay iqaame iyo nagaadi ayaa la shardiyaa markaa soomku kuma waajibayo gaalkii sabi iyo majnuun iyo qof miyirdoorsoomay iyo mid sakhraamay toona kuma waajibayo qofkii aan karaynin xisan aw sharcan aan karaynin masalan sidii odaygii weynaa qofkii xanuunsanayey ama sharci ahaan u karaynsa gabadha xayl karahayd oo kale qof socotaa iyo qof xanuunsanayana isna kuma waajibin laakiin waa la farayaa buuhi sabigii mumayiska ahaa waa la farayaa lisabcin idaa ataaq hadduu karayo toddobaa lagu faraya toban jir hadduu gaadhan waa lagu garaacay si salaada oo kale culamada qaar baa yidhi soomka iyo salaadu isku mid maaha oo laysaga qiyaasan maayo salaada waxa loogu garaacayay toban jirka dee xadiid baa ku soo arooray soomkana mashaqo iyo dhib badan baa ku sugan xagga yani ficilka saxaabada marka loo noqdo waxay yidhahdeen waxaan ahayn kuwo carruurtayeeda soomiya markay dabeedna gaajoodaan baa waxay ku ciyaaraan aanu siin jirnay ooyaan yani waxaad garanaysaa markaa ilmaha markuu gaajoodo ooyaya ee dabeedna markuu wax yaroo ku ciyaaro loo dhiibo ku ilaawayaa inuu ilmo yaroo naqan yahay waa wax yar yani ilmo weyn baa laga yaabaa inagu inaynaan kuba daynba waxa weeyaan wuu kusii laylyamayaa wa yubaaxu tarkuhu waxaa la baneeyaa soomka ka tegitaankiisa lilmariidi kii xanuunsanaya baa loo baneeya idaa wajada bihi markuu ka helayo dararan shadiidan dhibaato adag oo daran walilmusaafiri ninkii socotada ahaana waa u banaanyay safaran tawiilan mubaaxan safar dheer oo bannaan safrayna wuu bannaan yahay waxa u leeyahay sheekhu waxaa loo banneeyaa inuu ka tago soomkii isagoo rugsaysanaya qofkii xanuunsanayay marka ay ka soo gaadhaysu helaya weeye dararan shadiidan dhibaato daran waxay leeyihiin waa xanuunkii u banaynayey gebagabaysiga allana wuxuu yihi dhibaatagiisa walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima alla wuxuu ley haddiina nafiina alla ayaa idiin naxariisanayeen idiin naxariisanaya ayuu ahaadee walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ku tuurina nafihinna gacmihiinna markaa halaaka isugu tuurina marka waxay leeyihiin waa xanuunka weyn culimada qaarkood ayaa iyagu waxay ku tegeen muطlaqu marad wax xanuun loo odhan karo qofkaasi waa xanuunsanayaaba meeshii doontaaba ha xanuunaysee law an yuftir inuu afuraa buu leeyahay waxba yani soom inu inuu tayamun banaynayo in kale waxba qeyd maaha bay yidhahen waxaanaad moodaa in badan quyuudda faraha badan ee ay culimmadu ku xidheen yani masale kasta ay ku xidheen inay samaaxadii shareecada ay cidhiidhiday baad moodeysaa xoogay tusaale ahaan qofka marka ay salaada dhexdeeda ay wax ku soo horaraan rasuulku wuxuu yidhi subxaan allahi ha yidhaahdo ruuxi dumarahana sacbada isku dhufato halkaasaa fuqahadii markaa sacabay isku dhufashadiina tobanbay u kala qaadeen oo yidhahdeen intaasina waa bannaan tahay hadday labada baabacay isku dhufatana waa ka buraysaa tan kalena afar bay u kala qaadeen oo waxay dhaheen hadduu iclaan uga qasdiya iyo hadduu ilaaqa salaaddii waa ka buraysaa haddii uu labadoodaba u wada jeedo ama uu u jeedo dikri qura ama uu dikri iyo iclaan labadaaba u jeedana ka buri maysa bay dhahen marka waxay culamadaasi ku tegeen mutlaqulmard wixii xanuun la odhan karo qofkaasi wuu xanuunsanayaa alla xanuun ayuu yidhi markaa waa qofkii waa ku afuraya waxaa kaloo loo baneeyaa inuu ka tago masalan waxay ayana raaciyeen haddii masalan qofku dee isla naftuba waa kaa baxaysaaba ama dhibaato weyn baa kaa sogaysaa oon ama gaajo hadduu besba isu gaa u gaadho dee xukmu xukmu mariid bay yidhaaheen wuxuu la mid unkii xanuunsanayay waxaa kaloo loo baneeyaa qofkii musaafirka ahae safaran tawiilan mubaaxan safar tawiila macnaha waxa weeye waa kii ay yidhaheen labada maalin socod mubaax weliba ah waxa baxaya safarun macsiya safarkii safarun macsiya markuu ahaa qofku caasun bisafar ama caasun fi safar bisafar ayaa iyao ku baxaya lakin caasun fi safar isagoo iska tarakusi karaa oo ruqsooyinka isagoo iska qaadan karaa safarkaa dheer haddaba cilladu horta waxa weeye cilladan loogu baneeyey qofka socotadaahi inuu ku afuraa waa safarka xikmadda ku jirtaani waxa weeye mashaqada iyo dhibaatada kaga imanaysa haddaba maanta oo safaradii hore iyo safaradan maantu aanay isku mid ahayn oo dee safaradii hore waa la lugayn jiray dhib fara badan iyo haraad iyo midic iyo oon baa dadka ka soo gaari jiray iyo isku mid ma noqonaya kan maanta gaadhiga la iskaga boodaya ama diyaaradda la yska raacaya yani waxay tilmaameen culimo fara badani inay isku mid yihiin waayo horta safarku aslankiisu waa qidca min alcadaab qofku ama diyaarad ha raaco ama gaari ha raaco ama ha lugeeyo waxa weeyaan qof dhiban isla markaa cilladuna waxa weeye safarka had iyo goorale cillada ayaanu la wareegaa xukunku cilatu mansuusa yaduuru macaha alxukm cilla haddii la caddeeyo xukunka iyadunbu la wareegaa ida intafat ilcilla intafa almacluul haddii cillada la waayo kii la cilaynayana waa la waayaa marka waa safarka laakiin xikmadda ayuunbay ahayd waxaan looga fudeediyeyo oo ah mashaqadan iyo dhibaatooyinka imanaysa dhibaatadiina hadday yaraatayba dee way jirtaa masalan waxyaalo fara badan bay markaa culimadu halkaa iska weydiiyeen oo cala hada albaab oo la mida masalan waxaa ka mid ah xadiidkii rasuulku sala allahu alay slam yidhi midkiin yuu ugu imanin ehelkiisa guure de waxay dhahay hadduu laba soo hadlayba laba cisho ka hor oo americaba ha joogay hadduu lasoo hadlu i xilligaasaan imanaya oo lagaba warhayey habeennimo ma iska soo geli karaa markaa ide waa kii lasoo hadlay oo meesha cilladii bitastaxidda almakiiba wixii baa meesha ka baxaya eh oo cilladii meesha kuma jirta iyo wixii loo yidhi guura ayuu ku imanaya ee ma iska soo geli karaa mise waa un inaanu habeenu soo gelin yani dee dadka had iyo goolaale sidaa cillada iyogu xeldheer waxaan u iska soo gelaya masalan safarkan gabadha oo kale ayaa rag badani waxay leeyihiin dee berigaa hore la lugeynayay ee ruuxa dumara meelaha lagu gubsanayay ee imtixaanku ka dhacayay iyun baa la yidhi maanta marka diyaaradda la wada raacaya halkaasuu lagu wada degayo ama gaadhiganune halkii laga wada degayo sidii hore maaha bay leeyihin oo cilladii meesha kuma jirto qaar badani waxay leeyihin maya waa ku jirtaayo madaarkay ka degaysayba arbay ciddiiba ama kii ka hor iman laaba gaadhigiiba ka banjarayo oo imtixaan kale ka dhacayo halkii ay ku keliyowdeen marka yacni had iyo goorale cillooyinka yani wax badan baa ku xidhan markaa qofkii socodka dheer isaguna ku jirayna isagana waa u banaantay halkaa lafteeda waataynu tilmaanay in yani xagga min janib aladilla marka laga eego yani mutlaqu safar wixii safar loo odhan karo inka lagu ruksaysanaya uu yahay walow asbaxa saaiman haddii uu waaberiso qofkii isagoo sooman fa marida dabeedna uu bukooda aftara waa furaya wain saafara hadduu saframay falaamay ee walow asbaxa almusaafiru hadduu kii socotada ahaa waa beriisto walmariidu iyo kii xanuunsanaya saa'imayni xaal ay yihiin ayagoo sooman uma araada waxay dooneen alfitra jaaza waa banaaya ee falow aqaama hadduu nogaado wa shufiya la shaafiya xaruma alfitru cala saxiix waa xaaraan waxa uu leeyahay sheekhu haddii uu waa beriisto ninkii muqiimka inaga isagoo sooman kasuu xanuunsaday waa furaya maxaa yeelay waa liwujuudi lmubiix liliftaar wixii afurka banaynaya baa la hayaa haddii uu safro ayada ma afurayo bay leeyihin filaasa haddaan qabano isagoo sooman hadduu safro ma afurayo maxaa yeelay waxaa leeyihin waa cibaada baydan ijtamaca fiiha alxadaru waalsafar waa cibaado ay ku kulmeen nagaadi iyo safar markuu soonkan bilaabayna waa kan nagaadiga ahaa imikana waa kan haddana safarku ku yimi marka waa cibaada ay ku kulmeen xadar wasafar faquliba jaanib alxadar liannahu lasl waxaa la qalibay markaa jaanibkii nagaadiga isaga ayaa asala haddii uu waaberiistay buri kii socotada ahaa iyo kii xanuunsanaya iyagoo sooman bay waaberiisteen dabeedna afur bay dooneen inay afuraan jaaza way iska banaan yahay maxaa yal waa lidawaami cudrihimaa cudurdaarkoodii baa dee jooga mar hadduu cudurdaarkoodii joogo way iska afuri karaan hadduu nagaado buri falow aqaama wa shufiya waxay u kala noqonayaan falow aqaama almusaafiru wa shufiya almariid kii xanuunsan in la shaafiyo xaruma calayhim alfitru inay afuraan waa ka xaran cala saxiix haddaan qabano waa liintifaa'i lmubiix dee wixii banaynaya baa meesha ka baxay taaniga saxiixa ka soo horjeeda wuxuu leeyahay laa yaxrum ictibaaran biawali اlyowm mar haddii maalinta gelinkeedii hore ay u banaanaa gelinkeedan dambe waxba ka xaaraantinimaynmayna buu leeyahy waidaa aftara almusaafiru kii socotada ahaa markuu afro iyo walmariidu qadayaa way qadaynayaan wakada alxaaiduna waa kula mid iyo walmuftiru bilaa cudrin kii cudur daarlaan iska afuray iyo wataariku niyati kii niyada ka tegey wayajibu qadaau maa shay qadiya iyo wajiba faata ku tegay biliqmaai miir doorsoonki iyo waridati gaalnimadii duna alkufri alasliyi gaalnimadii asliga ahayd iyada maya iyo wasiba sabinimadii iyo waljunuun waalidii waxa u leeyahay sheekhu marka uu afuro kii socotada ahaa iyo kii mariidka ahaa ee xanuunsanayay mariidkaasina yani marad yurjaa bur-u uu yahay xanuun bogsaadihiisa la rajaynayo qadaya way qadaynayaan alla wuxu ui waman kana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukar faaftar qofka xanuunsanaya ama soomanaaye afuray maalmo kale facalayhi ciddatun tiro ayaa guudkiisaaday min ayaamin ukhar oo maalmo kale ah sidaasay gabadhii xaydlada ahaydna ay ayaduna u qadaynaysaa wixii kaga tegey ijmaac kunaa numar biqadaai sawm walaa numar biqadaai salaa waxaa la fari jiray soomka inaan qadayno salaada lakin nalama fari jirin maxaa sheed musa mucaiy waxaa kaloo qadaynaya kii afuray cudur daar la-aan ka cudurdaarnaana furaya qadaa lagu leeyahay leannahu waxay leeyihiin fuqahadu mar hadduu qadihii ku waajibay qofkii cudurdaarka lahaa fakayru lmacduuri awlaa ki aan cudurdaarka hayna waa kasii mudan yahay waxaa kaloo qadaynaya qofkii niyada ka tegey camdan ow saawan uga tegey maxaa yeelay ma soomin maxaa yeelay soomkaan sicitaankiisu dee kaanad mutawaqifa biniya haddaan niya jirinna soo ma jiro waxaa kaloo waajiba wixii iqme iyo miir doorsoon ku tegey in la qadeeyo ayaa waajiba leanna waxay leeyiin waa nawcu marad waa nooc xanuun bay leeyihiin xanuunka nooc ka midan weeye waman kaana mariidan buu markaa soo hoos galay salaada laakiin iyada waxay leeyihiin waa khilaafsan yahayoo mashaqa ayaa ku jirta majnuunkana waa khilaafsan yahayo dee waa ka yar fudud yahay majnuunkii mar hadduu ka yar fudud yahay waa khilaaf iyo yani wixii ku tegey riddo zamanu ridda waktigii qofkuu diinta ka baxay wixii ka tegey markuu islaamnimada kusoo noqdana wixii riddadaa zamanu riddaha ka tegey inuu qadeeya waajib ku ah markuu islaamnimada usoo noqdo leanna waxay leeyihiin shaygan waajibitaankiisa islaamnimadii buu isku waajibiyey inuu gutana wuu karay dee wuxuu la mid yahi nin muxdisaho ninka muxdiska inuu soo daharo qaato u tukaday waajibu ku hayd oo kale duna alkufri alasliy gaalka asligaa isagu hadda soo islaamo alla wixii kaa tegay qadle la odhan maayo dikada de wuxu odhanaya de iskaba hays islaamnimadaba tanfiir can alislam baa ku sugan marka islaamka oo laga eriyeyo tarkiiban iyadoo la jeclaysinaya islaamnimada ayaa looga daayay wasiba wljunuun wixii ku tegey sabinimada iyo waalida iyagana wixii ku tegey qadla laguma laha waa liirtifaaci alqalam dee marfuuculqalam bay ahaayeen labadooduba walow balaga haddii uu qaan gaadho binnahaari maalintii hadduu qaan gaadho simon isagoo sooman wajaba itimaamuhu inuu dhammaystira ayaa waajibka bilaa qadaain qada la-aan ee walow balaga fiiha muftiran isagoo afuran haddii uu qaan gaadho ow afaaqa ama u miirso ow aslama ama u islaamo falaa qadaa fi lasaxi asax haddaan qano qada laguma laha waxau leeyahay sheekhu haddii uu qaan gaadho maalin ayuu qaan gaadhay isagoo sooman ayuu qaan gaadhay habeenkii ayuu niyeeyey dabeedna maalintii buu qaan gaadhay bisini buu ku qaan gaadhayo dee taariikhdiisii buu hayo waa u buuxsamay shan iyo tobankii ba ugu buuxsamay ama dee menidii baaba ka timi oo aan ahayn qaybihii afurinayey iyadoo ka soo baxda un wajaba caleyhi itimaamuhu inuu dhammaystiraya oo ku waajiba liannahu waxay leeyiin wuxuu ka mid noqday dadkii ay waajibka ku ahayd isagoo cibaadadii ku dhex jira waxa uu ka dhigan yahay bay yidhaha markaa qofka soom sunno ah galay ee ku nadray inuu dhammaystiro wax qadaana laguma laha haddii uu qaan gaadho sabigi haddaba maalintii isagoo afran ama kii waala ayaa miyirsaday ama gaalkiibaa islaamay falaa qadaa calayhim fi lasaxi qada laguma laha waa licadami tamakun min zamanin yasacu ladaaa waqta alfard adaa watakmiil caleyh yacni waxaan u suurto gelin dee soomkii wakti adee u waasanayo dhammaystir walaa yalzamuhum ku waajibi maayo imsaaku baqiyati nahaari maalinta geninkeeda dambe inay adhaystaan ku waajibi maayo fila sax haddaan qabano saddexdaa aan soo sheegnay ee sabigaa isoo muftira qaan gaadhay ama kaa waalana ee miyadsaday ama kaa islaamay imsaak yacni inay baqiyatu nahaar ay afka haystaan ay waxba cunayn waajibku ma aha maxaa yeelay waxay ku afureen cudurdaar markaa waxay shabaheen oy la mid yihiin kii soconaya kii xanuunsanaya taanigu wuxuu leeyahay qowlka ka soo horjea asaxaasi waa ku waajibaya maxaa yeele waktigii afhaysiga ayay gaadheen wa yalzamu imsaagii waa ku waajibaya man tacaddaa bilfitri qofkii afurka ku gabadfaray aw nasiya niya ama niyada ilaaway laa musaafiran musaafir maya ow mariidan ama mid xanuunsanayo zaala cudruhuma cudurdaarkoodu sulay bacda alfitri afurka kadib walow zaala hadduu zuulo qabla an yaakula intaanay cunin walam yanwiyaa laylan habeenna aanay niyoonin fakadaa fi lmadhabi madhab haddaan qabannona waa sidaa waxau leeyahy sheekhu imsaaggii afhaysigii waa ku waajibayaa maalinta inteeda kale inaanay waxba cunin man tacaddaa bilfitri qofkii afurka ee afurka ku gabood falay ee iska afuray ama niyadii ilaawey leanna waxay le ilowgiis hadduu ugu danaysiinaya inaanu arrinkan cibaadada ahmiyad u haynin ardu iskaba ilaawey markaa waa inuu imsaak sameeya laakiin qofkii socotada ahaa ama qofkii xanuunsanayay hadduu cudurdaarkoodii tago intay afureen kadib masalan ayagoo afuray oo masalan soomkii jebiyey ayaabay nagaadeen ama waa bogsaday qofkii xanuunsanayay imsaak waxaa la idhaha kuma waajibayo maxaa yeelay cudurdaarkaa intay ruksaysteen suulay ma raadaynayo sidii ninkii musaafirkaa salaaddii intuu gaabiyo nagaada waktigina uu baaqi yahay salaadiisii sidaasay sax ku ahayd tanna waa la mid waxaa kaloo iyaguna sidaasa haddii cudurdaarkoodii uu suulo labadaa qof ee soconayey ama xanuunsanayey ama soconaya socotada ahaa intaanay cunin aanay cunin ayuu cudurdaarkoodii tegey habeenkiina wax niya may lahaynoo soom ah imsaak iyo inaanay maalinta inteeda waxba cunin ku waajib ma aha filmadhab haddaan qabano maxaa yeelay waxay leeyiin qofka niyada ka tegey waa muftir xaqiiqa yani waa qof afran oo soomba u jirin waxay la mid tahay markaa sidii ayagoo cunay oo kale haddii aanay niyoonintaa waxa uu kaga ixtiraasayaa haddii ay niyeeyeen o ay soomanaayeen iyagoon waxba cunin dabeed ay nagaadaan ama uu bogsado markaa yajibu calayhim dee masaajki waa ku waajibayeen waladharu adhar waxa weeye anahu yalzamu inuu ku waajibaya man akala qofka cunay yooma shaki maalinta yooma shakiga uma habata uu sugnaaday kownaashida min ramadaana ramadaan uu ka mid yahay wa imsaaku baqiyati alyawmi maalinta inteeda dambe afhaysigeedu min khawaasi ramadaana ramadaan waxyaalaha u gaarkaabay ka mid tahay bikhilaafi nadri waalqada nadarka iyo qadaha ayaa khilaafsan wuxuu leeyahay sheekhu adhar waxa weeye inuu ku laazimayo imsaak afhaysi qofka masalan maalintii yooma shakiga iska cunay ee dabeedna ay u sugnaatay inay rabadaan tahay maxaa yeelay soomkani dee waajib buu ku ahaa qofkan maalintaa inuu soomaa jaahil baanu ka noqday markay u caddaatay waxa waajibka imsaak markaa inuu afkiisa haysto waxa weeye imsaagaasi waa wax soomaalida ka maqan aad odhanaysa maday maqalba qofka hadduu soomkiisii aan masalan dee ama xanuun ama yani socotay wax aynkaasa aan ahayn cudurdaarada aan ahayn u waxyeeloobo e waxaa lagu leeyahy qofkii alimsaak baqiyata nahaar masalan haddaad niyadii oo kale ka tagto dee inaad iska dherigto tidhaahda maanta soomi ma jiro maaha waar ad imsaak samaysaa markaa qofkaa in maalinta inuu shakiya iska cunay dabeedna ay usugnaatay inay rabadaan tahay imsaag ayaa ku waajibaya taaniga adhar ka soortaya wuxuu leeyahy kuma laazimayo cudurdaar ayuu leeyahy waa qof musaafira unbuu la mid yahay oo soo galay meeshiisii inta uu wax cunay waxaanu leeyahay qowlka hore dee taasi waxa weeye qofka socotada cunitaanka waa loo banayay isagoo xataa og inay rabadaan tahay lakin yooma shaki ayaa khilaafsan maalinta gelinkeeda dambe imsaageedu iyo afhaysigeedu waxay ka mid tahay waxyaalaha rabadaanta ku gaarkaa waxyaalaha rabadaanta ku gaarkaabay ka mid tahay waxaa khilaafsan iyada nadarkii iyo qadihii muxuu uga jeedaa haddaad maalin inaad soomto ku nadarto oo aad jebiso waajibkuma aha inaad maalinta inteeda dambe cunta iska ilaalisaa maalin qada ah oon rabadaan ahayn haddii aada jebiso waad iska cuni kartaa waxaan lagu leeyahay mar haddii soomkii uu kaa buray waxba ma cuni kartid waa ramadaanta un faslun fi fidyati soomi lwaajibi waxaa u fasiliyahay soomkii waajibkaa fityadiisii man faatahu qofka uu ka tago shay-un wax min ramadaano ramadaan xaggeeda uu ka tago ee famaata dhinta qabla imkaani alqadaa'i qadihii intaanu u suurto gelin ayuu dhintay falaa tadaaruka lahu uma sugnaanin isa soo haleeshiini shaygaa tegey walaa ifma dembina guudkiisa ma ahaanin waxau leeyahay sheekhu qofka uu ka tago wax ramadaan ka mida ayaa soomkeedii ka tegey dabeed qofkii wuu dhintay isagoo ramadaan wax lagaga leeyahay markaa uu dhintayna waxa weeye intii aanay u suurto gelin qade oo tusaale ahaan xanuun buu qofkan kaga tegay soomku xanuunkii ayaa sidii u hayay ilaw ka dhimanayay ama safar mubaaxa ayuu kaga tegay oo safarkii ayaa yani uu ku jiray ilaa uu ka dhimanayay falaa tadaaruka lahu yacni haleel iyo gaadhid uma sugnaanihiisa soo haleeshiini soom kaa tegey fidyana lagu taarikma lagu haleeli maayo qadana lagu haleeli maayo qofkii wax taasi taqsiira iyo gaboodfala ayaanu samaynin dembina qofka guudkiisa muu ahaanin maxaa yeelay faral ayuu ahaa aan u suurto gelin qofkii ilaa uu ka dhimanayay dabeedna xukunkiisii waa ka dhacay sida xajka oo kale haddii qofka ay u suurto geli weydo xajkii ilaa uu ka dhimanayay macnaha waxa weeye inaan wax dembi ka haysan wa in maata hadduu dhinto bacda tamakuni intuu makansaday ay u suurto gashay qadihii ayuu dhintay lam yasum canhu waliyuhu weligiisu ka soomi maayo fi ljadiidi haddaynu qowlka jadiid qabanno bale yukhriju yukhraju waxaa laga bixinayaa min tarikatihi tarikadiisa likulli yowmin maalin la arko muddu طacaamin mud cuntaa ayaa laga bixinayaa wakada nadru walkafaara nadarki iyo kafaaradiina waa kula mid qultu waxani haddaan nawawahey alqadiimu qadiim baa hunaa halkan adharu xoog badan waxau leeyahay sheekhu haddii uu qofkii dhinto intii ay u suurto gashay inuu qadeeyo soomkii ka tagay mana qadaynin wuxuu leeyahay weligiisi ka soomi maayo oo ma ansaxayo haddaynu qabanno qowlka jadiid ee lilimaam shaafici maxaa yeelay jadiid waxa uu ku cilaynayaa wuxuu leeyahay soomku waa cibaada badaniya cibaada badaniya ma hadday tahay cibaado jidhka laga qabto macnaha niyaaba ma gasha fi lxayaa nolosha inta uu qofku nool yahay qof kale inuu ka sameeyo ma aqbalo dhimashada kadibna waa caynkaa mar haddaanu xilligu noole aanu odhan karayn hebelow ii soom intuu dhintay kadibna laga soomi maayo ayuu leeyahay si salaada oo kale hadduu dhintada in maata bacdo tamakuni waxay leeyihiin haddii uu nool yahay oo xanuun ama wax kale ay ugu suurto geli weyday inuu soomaa laa yusaamu canhu bilaa khilaafin khilaaf la-aan lagama soomayo waa markaa u dhintay ayuunbay isku hayaan maxaa la samaynaya markaa haddii aynu ku soconno jadiid weligiisi kama soomayo e bal yukriju min tarikatihi likulli yowmin muddu طacaam wuxuu bixinayaa tarikadii iyo wuxuu ka tegey maalin kasta oo soomkeedu uu tegey wuxuu ka bixinayaa muddacaama yacni sacab ama dhegley raashina ayuu bixinayaa xadiid baan oy sheegaan tirmidi uu leeyahay oo la tilmaamay ama la saxiix yaray ibnu cumar mawquufku yahay culamada qaarkoodna ay daciifiyeen man maata wacalayhi siyaamu shahrin falyuطcam canhu makaana kuli yawmin miskiina qofka dhinta isagoo soom lagu leeyahay ha laga quudiyo maalin kasta yacni u dhigankeeda miskiin hal miskiin maalin kasta hal miskiin ha laga quudiyo waxa kaloo ayana kula mida nadarkii iyo kafaaradii baa kula mida soomkii qofku uu ku nadray iyo kafaaradii soom yani ku sugnaatay kafaarada soomkii kafaara ku sugnaaday kafaaradu noocay doontaba haata ama kafaaratu lqatli haata ama mid kale ha ahaatee iyadana labadaa qowl ayuunbaa ku jira ee jadiid oo leh waa laga quudinaya iyo qadiim oo ka hor jeeda qadiim haddaba isaga wuxuu leeyahay weligiisa ayaa ka soomaya oo sunno ah nawaawina wuxuu yidhi waxaan liqadiim ayaa halkan xoog badan maxaa yeele axaadiis saxiixa ayaa ku soo aroortay xadiidka saxiixayn wuxuu rasuulku sala allahu alay slam man maata calayhi siyaam qofka dhintay isagoo soom lagu leeya saama canhu waliyuhu weligiisa ayaa ka soomaya waxaa nawaawi laga sheegay inuu yihi jadiid xuja min asunna ma haysto sugan xadiidka ku soo aroorayna waa xadiid daciifa weeye yacni toddobiyo tobanka masalo ee la tilmaamay inuu madhabka shaafici dhexdiisa qadiim uu ku xoog badan yahay bay masaladan ka mid tahay inta badan jadiid baa xoog badan ilaa toddobiyo toban masale ayaa la sheegaa wa hadihi minha wlwaliyu weligu kullu qariibin waa mid kastoo dhow calalmukhtaari sida la doortay ee walow saama ajnabiyun hadduu soomo biidni lwaliyi weliga idankiisa saxa u ansaxaya laa mustaqilan haddii uu la keliyo maya fi lasax asax haddaan qabano waxa aynu haddaba tilmaanay qadiim inuu yahay in laga soomo isaga ayaanu inoo xoojiyey waa kee haddaba weliga ka soomaya le weliga ka soomaya waa mid kasta oo qariib ahoo maydka u dhow yaanu waaris ba ahaanin ama weliyu maal yaanu ahaanin be cid kastoo qaraabadiisa ka midahi waa ka soomaysa cala lmukhtaar sida la doortay maxaa yeelay xadiid imaamu muslim uu wariyey ayaa rasuulku sala allau alay slam gabadh wuxuu ku yidhi tidhi hooyaday ayaa dhimatay soom nadar ayaa lagulahaa ma ka soomaa soomii buu yihi hooyadaa ka soom haddiise ajnabi uu soomo biidni lwaliyi isagoo qariibkii uu idmay uu u fasaxay u ogolaaday ama uuba sii dardaarmayba kan dhintay saxa waa ansaxaya waxay leeyihiin qiyaasan cala alxaj xajka ayaan uga qiyaasanayna laa mustaqilan fi lasaxi laakiin hadduu la keliyoobo maya oo ajnebigii isagoon loo fasixin inuu hadduu iska ka soomo ma ansaxaya buu leeyahy oo dee kii xadiidku ku soo arooray ayaanu ahayn baydeen taanigu wuxuu leeyahay waa ansaxayaa yacni ajnebiga la istiqlaalay ee la keliyoobay inuu ka soomo waa ansaxayaa siduu deyntiisaba u bixin karaya bikayri idni isagoo aanu fasixin ayuu mayd tan loola mid tahay walow maata hadduu dhinto wa calayhi salaatun iyadoo salaad lagu leeyahay ow ictikaafun ama ictikaaf lam yufcal canhu laga samayn maayo walaa fidya wax fidyana maahanin wa fi lictikaafi qowlun ictikaafka qowl ayaa ku sugan wallahu aclam waxau leeyahay sheekhu qofka dhinta isagoo lagu leeyahay salaad ka tagtay ama ictikaaf uu ku nadray laga samayn maaye buu yidhi xaggiisa oo cidina ka ictikaafi mayso cidina ka tukan mayso fidyana yacni ma laha waa licadami wuruudiha may soo aroorin oo may sugnaanin qaadi alciyaad waxa uu soo naqliyey in ay culimmadu ku ijmaacsan yihiin in aan laga soomaynin ictikaafka isaga qowl ayaa ku sugan odhanaya in laga ictikaafo ayaa bannaan oo wuxuu leeyahay qiyaasan calaa sowm soomka ayuunbaa looga qiyaasanayaa soomkii ayaa xagga ay isku macnayno isku dhow dhow yihiin wal adharu adhar waxa weeye wujuubulmuddi mudki inuu waajibayo calaa man mid afdara likibarin weyni waa furay wa ama alxaamilu tii uur karaahid iyo walmurdicu tii wax jaqsiinaysay waad eegaya fain aftarataa hadday afuraan khawfan calaa nafsihima baqa ay nafdooda u baqanayaan wajaba alqadaa'u bila fidya waxaa waajibaya qada aan fidya la socon aw cala alwaladi ilmaha ayay u baqdeen lazimathumaa waxaa ku laasimaysaa alfidyatu fi ladhari adhar haddaan qaban wal asaxu asaxna waxa weeye annahu yulxaqu in la haleeshiinayo bilmurdici taa wax jaqsiinaysa man mid in la haleeshiinaya aftara u afray liinqaadi mushrifin mid u dhowaaday badbaadintii calaa halaakin halaag u dhowaaday mid halaag u dhowaaday badbaadintii qofka u afuraana murdicadaa la haleeshiinaya lalmutacadii bifitri ramadaana ramadaan afurkeeda kii ku xadgudbay maya bikayri jamacin jamac keyrkii ku afuray waxa uu leeyahay sheekhu adhar waxa weeye inuu mudwaajibayo sacab maalin kasta oon wax qadaahi la soconin kii wey qofkii u afuray likibarin weyni yacnii qofkii da-da weynaa ee awoodi kari waayey inuu soomo wax dee awood oo u soo noqonaysa wax kasii dhacaana mooyaanena aanay jirin ile awood usoo noqonaysaa ma jirte qofka waxaa lagu leeyahay muddu طacaamin likulli yowm maalin kasta mud cuntaa inuu bixiyo وعlى الذiina yuطiiquunahu fidyaة طacaamu miskiin yudiiquna laa yutiiquunahu kuwa aan awoodaynin fidyo oo ah miskiin qudintii ayaa guudkooda ahaatay ama yutiiquunahu karayay markii ay da'da yaraayeen ka caajisa iyo dayd intay weynaadeen yutawiquunahuna culimada qaar baa akriyay oo yacni mashaqo markaa isu kalifaya aan awoodaynin culimada qaarna waxay leeyihiin arrinkani wuxuu ahaa awal alislaam oo dadku ay u door lahaayeen soom iyo fidya waa la nasakhay oo alla ayaa yidhi faman shahida minkum shaara falyasumhu ha soom yacni waa xug la nasakhay aayaddu waxaa la mida qof gaaweyn qofkii xanuunsanayey ee qabay xanuun aan bogsaadigiisa la rajaynaynin ayaa isaguna la mida fidyadaasunba isna iska bixinaya waa la yaqaanaa xanuunada yacni qaar aan dee si iska dee ilaahay uun dee qof qof dee naadira un mooyaane xanuunna aan laga kicin baa jira qofka xanuunkaasoo kala qabanaysan fidya ayuunbu iska bixinayaa ee waxa qadaa laga dooni maayo muqaabilka markaa ayada gabadha uurka leh iyo taa wax jaqsiinaysaa hortu inay afuraani waa u bannaan yahay markaa waxa un xaggan fidyada iyo qadahana loo kala qaadayaa un bal in waxanay u afureene ay tahay cabsi ay nafdooda ayuu cabsaynaya mid ilmaha labadaasaa loo kala qaaday madhabka shaaficiin marka wuxuu leeyahay hadday u afuraan baqow nafdooda ay u baqanayadeen gabadhii dhashay ama gabadhii urkaay nafteeda ayuunbay u baqatay in waxyeel la soo gaadho iyo dhibaato wajaba alqadaa bila fidya qadaayun baa lagu leeyahay anfidii la socon sidii qofkii mariidka ahaa ee xanuunsanaya oo kale haddii laakiin ilmaha ay u baqdaan ilmaha hadday u baqdaan oo gabadhii uurka haysana ilmahuba wuu kaa soo dhici haddaad sonto ama ay is tidhaahdo caanahaa ka yaraan doono ilmihii oo wax kalena ma cabo ama ma cuno midda kale mana aha yacni wax un layska malaynaye had iyo gooraale dee waa in atibaa mukhtasiin masalan dhibaatada waa inay sheegaan oo yidhahdaan yacni dhib baa imanaya waa in dad aqoon u le ay yidhahdaan ay qofku inuu iska un malaawaalown maaha haddii ay ilmaha u baqdaanna waxa ku laazimaya fidya ayaa macalqadaa ku laazimaysa oo iyagoo qadaynaya ayay weliba fidyana raacinayaan culimada qaar lena waa jiraan fidye qura ayuunbaa lagu leeyahay ee laguma laha wax qada ah maqana waxa le qada ayuunbaa lagu leeyahay si musaafirka iyo mariidka oo kale lakin wax fidyaa laguma laha culimada qaarna waxaa lagu leeyahy ba fidya ee qada laguma laha asaxna waxa weeyaan buuhi in la haleeshiinayo gabadhan murdicada ah qowlka hadalkaa marka lagu socdo ee fidye iyo qadar labaduba ay ku waajibayaan waxaa la haleeshiinayaa qofka u afuray inuu badbaadinta wax u dhowaaday ama aadami ama xayawaan muxtarama u dhowaaday halaag oo masalan aqaraqmaya ama wax kale ay ku dhacayaan ayuu u afuray oo masalan wax qaraqmayo arko dee biyaha hadduu galo waa afurayaa marka xayawaanka ama aadamiga badbaadintiisa ayuu u afuray isna murdicada ayaa la haleeshiinayaa oo iftaarka ayaa jamcinaya waxaa ku waajibaya markaa qada iyo fidya cumuuman ama khulaasa waxay yidhaahdaan kullu fitrin irtafaqa fiihi shaksaan yacni afur kasta oo laba nafood ay dheefsadeen fidya iyo qada ayaa la isu raacinaya bay dhaheen hadday laba shaksi ay wada dheefsadaan iminka tii murdicada ahayd iyo taa xaamilada dee laba shaksi baa dheefsaday kan u afuray liinqaadi mushrifina laba qof baa dheefsaday waa isku mid laakiin maya isaga qofkii ku xadgudbay rabadaan afurkeeda iska afuray waxa uu ku afurayna aanu galmo ahayn lama haleeshinay xamleye murdicada oo fidya kuma waajibsa maca alqada ee qada keliya ayuunbaa lagu leeyahay taanigu wuxuu leeyahay maye waa ku laazimaya oo waa la haleeshiinaya oo waa kasii awlaysan yihiin waman qofka akhara dibdhiga qadaa'a ramadaan ramadaan qadaheedii ayuu dibdhigay maca imkaanihi iyadoo ay u suurtoobayso xataa dakhala ramadaanu aakharu ilaa ramadaan kala soo galay lazimahu maca alqadaa qadaha maciisa waxaa la laazimaya likulli yawmin muddun mud ayaa la laazimaya walasaxu asaxna waxa weeye takaruruhu inuu mudkaasi soo noqnoqonayo bitakaruri siniin sanadaha soo noqnoqodkooda ayuu ku soo noqnoqonayaa wa annahu walasaxu annahu low akhara alqadaa'a hadduu qadaha dib dhigo maca imkaani iyaday u suurta galayso oo famaata uu dhinto ukhrija min tarikati likulli yawmin muddani laba mud ayaa laga bixinaya muddun lilfawaati wa muddun litaakhiir waxa uu leeyahay sheekhu qofka dibdhiga rabadaan qadaheedii ama qayb ka mid a rabadaan ama rabadaan oo dhan iyadooy una suurtagal tahay oo xanuun iyo socod midnaba qofkan kuma sugnayn ilaa rabadaan kale usoo gashay waxaa ku laazimaya buu leeyahay maca alqadaa qadaha rabadaan uu qadaynayo waxaa kaloo u raacaya maalin kasta mud dheg lay raashina ayaa maalin kasta raacaysa waxay leeyihiin lix saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam ka mida ayaa sidaa yidhi wax cid khilaaftayna lama arag sidaa waxaa yidhi sheekh la dhaha maawardi waana ku dambaabayaa bay leeyihiin qofku dibdhiga asaxna waxa weeye in uu soo noqnoqonayo mudkaasi markaan la bixin sanadaha soo noqnoqodkooda hadduu laba sano dibdhigo laba mud baa maalintiiba raacaya hadduu saddex dibdhigo saddex mud baa maalintiiba raacaya takaruruhu bitakaruri siniin maxaa yeelay xuquuqda xaqyaalka maalka ahi isma tadakhulaan isma guda galaan taanigu wuxuu leeyahay ma noqnoqonayo muqaabil asaxu sida xuduudii oo kale asaxna waxa weeye haddii uu dib dhigo ramadaan qadaheedii ayuu dib dhigay iyadoy una suurtagal tahay ayuu dib dhigay waana qowlkii jadiid ee idcaamka isagu ahaa ilaa ramadaan kale ayuu soo gashay markaasuu dhintay waxaa laga bixinayaa buu leeyay tarikadiisa maalin la arko laba mud mud fawaadkan iyo tegidda soomka yani la qaabilsiinayo iyo mud taakhiirka iyo dibdhiga qadaha uu dibdhigay la qaabilsiinayo maxaa yeelay waxay leeyihin mid la arkaa waa waajibayey marka uu keliyoobo markay kulmeenna waa isku mid taaniga asaxa ka soo re wuxuu le may mud qudha ayuunbaa ku filan wa masrifu lfidyati fidyada halka loo iilayaa waa alfuqaraau waalmasaakiin waa fuqarada iyo masaakiinta woolahu waxa u sugnaaday sarfu amdaadin mudad in loo iila ilaa shaksin waaxidin shaksi keliya wa jinsuhaa jinsigeeduna jinsu lfitra zakatulfitrigun bay la jinsi tahay waxau leeyahay sheekhu fidyada halka loo iilayaa ee la siinaya cidda la siinaya waxa weeye waa dadka fuqarada iyo masaakiinta asnaafdii kale ee zekada ayagu lahaa lixdii kale lama siinayo cala aladiina yutiiquuna fidyatu طacaamu miskiin bay dhe miskiin baa la cabiray faqiirkuna waa kasii liitaa bay dhe mar haddii miskiin loo iilayo faqiirna waa kasii awleysan yahay oo yani minhaajku isagu wuxuu sameeyey qismu sadaqaat xagga dambe ayuu geliyey oo meelaha nikaaxa qaybta nikaaxa ayay ku dhex jireen iyadii qaniimana xaggaasuu ka soo kaxeeyey iyo fayga qaybintiisiio halkaa dhex u geliyey markaa marka laga hadlayo faqiir iyo miskiin horta labaduba waa laba baahan ee ayaamaha sii daran ayay markaa isku khilaafeen marka madhabka shaafici waxa weeye in faqiirku uu sii daran yahay oo waxaa la yidhahdaa miskiin isagu waa ka wax haystaa waxbuu u baahan yahay wixii barh buu haystaa ee wuxuu doonaya in baan wada haysanin ilan wuxuu doonaya barhkii buu haystaa faqiirna waxa yidha waa kaan isagu midhba haynin ayaa faqiir la yidhahdaa qur'aanka waxaana waxaa ku sugan ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr alla iyagoo doon leh ayuu ku tilmaamay inay masaakiin yihiin doon bay lahaayeen maca dalik waxaa lagu tilmaamay inay masaakiin ahaayeen innaga dee ka doon lih waaba ka ugu qanisan yani maanta bulshadeena nimankaas iyagoo doon leh haddana masaakiin lagu tilmaamay waxay leeyihiin yani waxay iska ahayd wax yaroo iskaga maxaysanayeen un oo aan ixtiyaajaadkoodii waxba ugu filay laakiin faqiirow isagu waa kaan waxba haynin markaa fuqara iyo masaakiin ayaa la siinaya waxaa kaloo usugnaaday shaksigii inuu mudad fidyo kaaday shaksi qura siiyo maxaa yeelay maalin kasta waa cibaada mustaqila kafaarada ayay ka dhigan tahay bay le mudadki markaa oo maxay fidyadii lafdeedu waa noocee wuxuu leeyahy jinsigaa fidyadu waa jinsigii fidrada xagga nooca xagga sifada waxay la mid tahay zakaatulfitrigii un wixii zakaatulfitriga lagu bixinaya ba fidyadana lagu bixinaya maxaa yeelay waxa kulminaya bay leeyahay mid la arkaa waa cunto waajibtay sharci ahaan hadday sharci ahaan u waajibtay taa la caddeeyey ayuunbaa tan kale aan la caddayninna looga qiyaas qaadanaya faslun fii muujibi kafaarati soom soomka kafaaradiisii ayuu halkan inooga hadlaya wixii waajibinayay ee sugayay تجب الكفاaرة كفاaرة ayaa waajibaysa بإfساadi صوم يوم maalin soomkeed فasaadintiisa min رaمaضaano رamadاan ka ahaaday بجimاaعin galmana ku فasaadiya aثima bihi kaasuu ku dembaabay بsababi الصوم soomka daraadii waxuu leeyahay sheekhu كفاarة ayaa waajibaysa weliba kutubta qaarkood tacziirna way u raaciyaan qade iyo kafaara iyo tacziir saddexaasay isu raaciyaan ganaax xoogay markaa in ama la yar uleeyo kolba sidii loo arko waana kafaaraduna waa kafaara cudmaa kafaaratu suqraa iyo kafaara cudmaa labadaasay u qaybsamaan kafaarooyinku kafaarooyinka waaweyni waa saddex un kafaaradan hadda aynu hayno kafaaratu dhihaar iyo kafaaratu lqatli saddexaasaa la yidhaha kafaarooyin waaweyn wixii kalena waa iska kafaarooyin yaryar haddaba kafaaradaasi waxay ku waajibtaa qofka fasahaadiya maalin ramadaan ah soomkeed kuna fasahaadiye jimaac iyo galmo uu ku dambaabay oo dembaabkaasina uu yahay soomka daraaddii uu ugu dembaabay ee aan wax kale ugu dembaabin quyuuddaa uu ku xidhay mid walba yacni wuxuu kaga ixtiraazayuu ku saarayo isaga ayaa matniga inoogu soo celin doona xadiidkii saxiixayn abu hurayre laga warinayey wuxuu ihi rasuulka sala alla alay slam nin ayaa u yimi suu uhi waan halaagsamay rasuul allah maxaa ku halaagay buu yidhi gabadhaydii ayaan rabadaan u tegey buuhi ma helaysaa buuri waxaad addoon ku xorayso maya buuri ma karaysaa laba bilood oo israacsan inaad soomto dee maya buu yidhi ma maalin baan haddaan laba bilood karayo ma maalin baan ayana waan adkaysan lahay wuxuu yidhi maya ma karayo ma karaysaa buuhi lixdan miskiin inaad quudiso maya buu yidhi intii or ka quseeya rasuulku sala allau alay slam nabigu iska fadhiisay ninkii oo rasuulka ayaa waxaa loo keena dabeedna sallad timir lagu sido ninkii buu rasuulku udhi oo wuxuu yidhi kan qaadoo haddaba sadaqadayso oo ma waxaan ku sadaqadaystaa buuhi rasuul allahu cid nooga baahi badan wallaahi inaan maabayna laabatayha yacni labadeedaa shiilood ama labadeedaa golood in aanay ahayn ahlu beytin axwaju ilayhi min cid nooga baahi badan maanta intaa timira inaanay arnigaba joogin ayaama siiyaaba rasuulku sala allau alay slam waa qoslay ilaa dhoolihiisu ay muuqdeen dabeedna wuxuu orodoo tago bal reerkaaga haddaba sii yani halkaa waxaa markaa inooga muuqda kafaaradii oo rasuulku sala lla alay slam ninkaa xaaskiisii jimaacay uu ku waajibiyey falaa kafaarata kafaaro markaa laguma laha calaa naasin qof iloobay walaa mufsidin mid fasaadiyey hayra ramadaana ramadaan keyrkeed ow bikayri iljimaaca ku fasahaadiyey walaa musaafirinna maya jaamaca u galmooday xaaskiisii biniyati tarakhus ruksaysi niyadeed wakadaa bikayriha bikayri niyati tarakhusna oo kulmin fil asax haddaan qabano walaa calaa manna maya danna leyla habeenkii meleeyo fabaana naharan maalin u caddaaday walaa calaa manna mid guudkiinama jaamaca bacda alakli cuniddii kadib jimaaci naasiin isagoo ilowsan intuu cunay jimaacay wadanna maleeyo annahu aftara bihi inuu ku afuray wain kaana alasaxu asaxu haba hada butlaanu sawmihi sawmkiisi inuu burayi eeb walaa walaa manna guudkii mahan zanaa zinaysa naasiin